إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah haweeney ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa donald trump ku eedeysay inuu yahay keligii talis bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag uga soo horjeestay qorshe cusub ay dowladda federaalka dhaqaale u raadsanayso dadka rayidka ah askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa si bareer ah magaalada muqdisho dhaawac culus oo u geystay wiil dhalinyaro ah iyadoona ay ehelkiisa dalbadeen cadaalad gudoomiyaha magaalada jijiga ugu magacaaban maamulka ay xabashada ka dhisteen dhulka soomaali galbeed ayaa xadgudubyo kala duwan ka wada magaaladaas ciidamada etoobiya ee maamulka oromiya ayaa mar kale weerar ku soo qaaday degmo ka tirsan gobolka liibaan ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobada ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo arbaca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lixda shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afarta februari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan haweeney ka tirsan baarlamaanka mareykanka ayaa donald trump ku eedeysay inuu yahay keligii talis faahfaahin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi ilhaan cumar oo ka mid ah baarlamaanka dowladda maraykanka ayaa waxa ay eedeymo u jeedisay donald trump oo ah madaxweynaha cusub ee dib loogu doortay hogaaminta dadka ameerikaanka ah ilhaan ayaa waxa ay trump ku eedeysay inuu hayo waddada keligii talisnimada uusan doonayn inuu dadka wax la wadaago arrintaas oo ay ku tilmaantay mid halis gelinaysa dalka maraykanka maalintii ugu horreysay ee xilhayntiisa ayay tilmaantay inuu trump ku kacay qalad ka dhan ah dastuurka u deggan maraykanka uuna samaynayo falal ay musuqmaasuqnimo ku dheehan tahay ilhaan cumar iyo donald trump ayaa waxaa horey uga dhexeeyey weerar xagga afka ah oo ay isku hayeen waxaana mudaxileedkii hore ee trump ay labadan dhinac isla soo mareen xaalado adag iyagoo marar badan dhaleecayn hawada isku mariyey hadalkeeda ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump uu horey u sheegay in uu qorsheynayo in militariga maraykanka uu isticmaali doono si uu u fuliyo masaafurinta dadka sharci la'aanta ku soo galay maraykanka oo ay ku jiraan soomaali tani ayaa muujinaysa in mar kale ay iswajihi doonaan trump iyo ilhaan oo mudaxileedkii hore la xasuusto halka uu gaaray dagaalkoodii siyaasadeed welina waxa ay u muuqataa in arrintu sideedii tahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag uga soo horjeestay qorshe cusub oo ay dowladda federaalka dhaqaale uga raadsanayso dadka rayidka ah faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah cabdulkhaaliq macalin cabdiweli bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag ugu soo horjeestay qorshe cusub oo ay dowladdu federaalka dhaqaale uga raadinayso dadka rayidka ah awaamir ka soo baxday maamulka gobolka banaadir ee dowladdu federaalka ayaa waxa ay ku sheegeen inay lacago ganaaxa ka qaadi doonaan dadka ku saxrooda ama ku kaadiya dirbiyada muqdisho dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in tani ay ka mid tahay mashaariicda faraha badan ee ay dowladdu federaalka ku doonayso inay ku baado dadka rayidka ah waxa ay la soo shirtagayaanna ay yihiin wax aan soconaynin waxa ay sheegeen bulshada magaalada muqdisho in ay ka soo horjeedaan qorshahan oo ay dowladdu federaalka ku baadayso ummadda soomaaliyeed ayna macquul ahayn in mar weliba loo keeno waxa ay ka yaabaan waayo magaalada haddaan la dhisin oo aan waddada la dhisin magaalo wanaagsani ma soo baxayso marka guddoomiyeyaasha gobolka banaadir iyo ciddii kaleba waxa ku wanaagsan inaanay isodhan afarta sana ama shanta sannaad meesha fadhidaan waxoogaa urursadee waa inay waddooyinka hagaajiyaan waa qof maanta boqol dollar haystaa waa yari dadku waxa weeyaan ninety five bercent beerkay u jiifaan in markaa qof bini aadanoo laga yaabo in wax ka yara baxsadeen ama wax ka sii noqdeen ama si noqdeen ama itaal u waayey in la yidhaahdo boqol dollar oo aan lagaba yaabo inaanu kaba shidan in la yidhahdo boqol dollar baan ku ganaaxay ama konton dollar baan ku ama aabbaha baan ku ganaaxay waxba kama jirna adeer sheekadaasi waa sheekana ku shaqaysanayo marka waxaan dhihi lahaa waxaas waa kasoo horjeednaa shubaayan sida waddooyinka hadda aan marayn oo kale xamar jajab hadday tahay haddii waddo kasta ay tahay waxaa yaal dhiiqooyin uu saqaa taallo waxaa kaloo jira goobihii madaxda mar laheedne waa- waa very dat aaday wasaq u tahay iyadana in la nadiifiyo maadaama laga shaqaynayo bilicda iyo aragtida fikirka laga shaqaynayo oo nadaafaddu ay tahay wax badan oo waxaa jiro oo weyn oo weyn wax laga qaban karo marka yararka yaan- yaana fiirinin waxyaalaha weyn aan wax ka qabanno si kastaba ha ahaatee xasan sheekh ayaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxa uu mar weliba sidaan oo kale ku soo roga canshuur iyo ganaax meel ay ka socdaan la garanaynin taas oo lagu dhacayo hantida ummadda soomaaliyeed askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa si bareer ah magaalada muqdisho dhaawac ula soo geystay wiil dhalinyaro ah iyadoona eheladiisu ay dalbadeen cadaalad waa kan moxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay waxaa xaafada ka tirsan degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho ka dhacay toogasho bareer ah oo uu askari ka tirsan dowladda federaalka u geystay wiil dhalinyaro ah wiilka dhalinyarada ah oo lagu magacaabo shaafici kana mid ah dhalinyarada kaxaysa mootobajaajta ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aada u daran iyadoo kol ka hor dhimasho loo diiwaan geliyey ehelada wiilka dhalinyarada ah iyo mootobajaajileyda oo ka hadlay falkan ayaa waxa ay sheegeen in shaafici uu xaraarug yahay kuna jiro xaalad ay geeridu dhaanto iyagoona cadaalad dalbaday haddii dawlad jirta wax qabanaysa waxaan rabnaa cadaalada wiilkeena rabnaa ninkii dila meelaha ku raacayasna anagana wiilkeenaas meeluu ku jiraa hadal badan anaga ma karno ninkaas madaxtooyada ku jira ama waa la soo bixina ama cadaalada wax ka qabta ninka halkaa ku jiro nolosha geerida dhaanta ku jira shalay saddex saac abaari saddex saac iyo bar ayaa tabeelaha ee xa- degmada dharkeynley tabakaaya madow uu kala warnaa social media yaalla wuxuu loo diiwaangeliyey nin dhintay bajaajil uu ahaa ma tahriibin dalkiisu uu xamaalanayay maantana geeri nolol u dhexeeya oo dhan geeri nolol geeri dhaanto oo u dhexeeya madaxweyne berri waxbaa lagaa weydiin doonaa waxbaa lagaa weydiinayaa wiilkaaga hadduu taranta ku raaxaysanayo wiilkeena a c u ku jiro that's not impossible macquul maa mana socon doonto cabashada wiilkaas haddaan laga soo jawaabin annagoo bajaajley ah berrito beri dambe beriga ku xiga inta laga soo jawaabaya diyaar waxaa u nahay muqdisho inaan kala xirno waddooyinka xirno wax isku socda inaysi jirin waayihii dambe waxaa wax iska caadi ah noqday dhibaatooyinka kala duwan dowladda federaalka u geysanayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo lagu xusi karo burburinta guryaha dadka marasta ah ay leeyihiin duminta masaajidda faagidda qaburaha dadka horey loogu aasay iyo dilka xaddhaafka noqday ee loo geysto dhallinyarada kaxaysa mootobajaajta kaas oo marar badan laga soo tabiyey magaalada muqdisho gudoomiyaha magaalada jigjiga ugu magacaaban maamulka ay xabashada ka dhisteen dhulka soomaali galbeed ayaa xadgudubyo kala duwan ka wada magaaladaas warkan waxaa inoo akhrinayaa cali aadan xasan gudoomiyaha magaalada jigjigo ugu magacaaban maamulka ay xabashada ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa magaaladaas kula kacay xadgudubyo kala duwan toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada jigjiga oo ku jirta gumaysiga xabashada etoobiya waxaa ka taagnaa dhibaatooyin dadka deegaanka uu ku hayo gudoomiyaha magaalada oo lagu magacaabo shaafi axmed macalin ninkan ayaa waxa uu wataa boob ka dhan ah oo lagu qaadiyay guryaha dadka rayidka ah iyo jirdil uu u geysanayo qaar ka mid ah dadka ku nool magaaladaasi dadka ugu dambeeyey ee la jirdilay waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah adeerkiis waa ninka lagu magacaabo axmed qarab odayga uu gurigiisa burburiyey gudoomiyaha jigjiga wiilkan dhalinyarada ah oo la dhigay xarun caafimaad waxaa lasoo warinayaa inay feeruhu jajabeen loona geystay dhaawac halis ah waa kan odayga oo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen amar inay jirdil u geystaanna waa la siiyey waxaanad ku garanaysaa sida loola dhaqmay inankaa inta qol lala tegey ayaa sabarad lala dhacay nabarradaasaa gaadhay annagu iminka dhakhtar noo yaallaa annagaa waalidka abaa dhibkiisiina dul yaallaa amarkan waxaa bixiyey inankaan adeerka u ahay ee meeyarka magaalada kaabaa bixiyey sidaan maalin dhoweyd kuu sheegay markii inanku uu tegey dhulkii aanu isku haysanay meeyarka ee meeyarku boobayey ayuu meeyarku ku dalbaday ciidamadan halkaasaa inanka laga kaxaystay jirdilkaana loogu geystay oo ay saableydii iyo biixyihii dhabarka jebiyaan soomaalida ku hoos jirta gumaysiga ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa la kulma xadgudubyo kala duwan oo ugu imaanaya maamulka ay xabashadu dhisatay warkan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintiisa laambiga ah elfurqaan ciidamada etoobiya ee maamulka oromiya ayaa mar kale weerar kusoo qaaday degmo ka tirsan gobolka liibaan ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada etoobiya ayaa ku waramaya in ciidamo etoobiya ee taabacsan maamulka oroomiya ay weerar ku soo qaadeen degmada qarsaa duule ee ka tirsan gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumeysigeeda weerarkan oo dhacay laba maalin ka hor ayaa iskarta etoobiya ku soo qaadeen degmadan iyagoona halkaasi ka geystay khasaare kala duwan intii la xaqiijiyey dagaalkan ka dhacay degmada qarsaaduule waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo soomaaliha oo ka mid ah dadka ku nool degmada halka ciidamada etoobiyaanka hubantaha ee weerar ku soo qaaday dadka shacabka ay la kulmeen iskacaabin uga timid dhanka soomaalida maadaama ay waayeen wax ka difaaca ciidamada etoobiyaanka ee duulaanka ayaa la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimashooya dhaawac oo gaarayo laba dhimasho ay toddoba dhaawac ah sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in weli laga dareemayo degmada dhaqdhaqaaq baruursi ah maadaamaay usoo gurmadeen ciidamadii lagu jibiyey dagaalka kuwa hor leh iyadoona saacad weliba la filan karo dagaalo geystay khasaarooyin kala duwan tan iyo markii uu ra-iisul wasaare etoobiya ka noqday abiy axmed ayaa waxaa sare u kacay dhacayo dilalka ay geysanayaan ciidamada xabashida ee xoogga ku haysta dhulka soomaali galbeed iyadoona halkaasi marar badan ku xasuuqay dad u badan carruur iyo haween kuwaasoo ilaa iyo hadda la daala dhacaya dhibaatada ay u geysteen xabashida warkii dhegeystayaal fiidnimadan idinkaga imaanaya warbaahintii islaamiga ahel furqaan caawa arbaca waynageynta